من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نص waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga hel furqaan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda islaamiga hel furqaan idinku soo gaarayo waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaana waxaad ku soo dhowaataan darsiga labaatanaad ee kitaabka nisaafi aayil qur'aan waxaana halkan ka soo jeedinayaa sheekh jaamac maxamed cuthmaan sheekh cabdulilaah
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan ku jirnaa kitaabkeenii annisaa fi aayi lqur'aan lidictora leyla xamdaan khodofaadkan kasoo qaadanay iyo waxyaalahan kasoo guurinay ayaan ka hadlaynay waxaan soo gaarnay suwarka laisku yihahdo alxamiim ama xamiimaat darsiguna waa keenii labaatanaad waa fadhigeenii labaatanaad qisada kusoo aroortay oo keliya suuradahaas shan toddobada ah waa qisata maaragtay hooyada dhashay wiilka kaafirka ee caaqa caasiga ahaa qisadooda waxay kusoo aroortay hal meel oo keliya qur-aanka kariimka kaga soo aroortay waa suurat laxqaaf aayadda toddobiyo toban ilaahay wuxuu leeyahay aayaddaas waladii qaala liwaalidayhi ufin lakumaa atacidaanini an ukhraja waqad khalat ilquruunu min qablii wahumaa yastakiihaani illaha waylaka aamin ina wacd allahi xaq wayaquulu maa hada ilaa asaatiiru lwaliin suurat laxqaaf horta waxyaalahay ka hadlayso iyo ahmiyadda ay maarata maqaasideeda in adilo ku cadaysay iyo xujas ku cadaysay waxdaaniyat illaahi tacaala iyo kamaala qudratihi dhammaystirnaanta awoodiisa waxay sugtay ana hada lqur'aan qur-aanka inuu yahay min cindi illahi inuu yahay iyo maalinta yowma alqiyama iyo maalin xaqa tahay iman doonta inay tahay haddaynu soo gaabin qisada gabadha wiilka kaafirka ee caaqa ah dhashay qur-aanku magaceeda laguma sheegin xadiidna laguma saxiixana laguma sheegin waxaana meesha ka muuqata shaksi aayadda kusoo degtay shaksi kaafir ah oo mucayan ah iyo labadiisi waalid oo muminiin ah mu- mu'mineyn ah waxaa taa tusaysaa eh, xadiis bukhaari laga wariyo ama uu soo saare dheh uu leeyahay kaana marwaan cala alxijaaz marwaan ibnu xakam ayaa waali wuxuu ka ahaa gobolka xijaaz mucaawiya u dhiibtay markuu khaliifada ahaa fakhataba marwaan baa khudbadeeyey markaasuu wuxuu wuxuu keenay eh, xuseyn ee ninkii la odhan jiray yaziid ibnu mucaawiya likay yubaayica lahu inuu baa- beeca u qaado ibnu mucaawiya radiallahu canhu isagoo noolbu wuxuu yidhi beeca loo qaado wiilkiisa yaziid saxaabadii reer shaam oo dhan sida la sheego oo lixdan ka badnaa iyagu beecadaa way way saxeexeen way ogolaadeen laakiin saxaabadii dhowr saxaabi oo reer madiinaha ayaa arrintaas aan qaadan oo u badnaaba wiilasha ay saxaabadu dhaleen sida ibnu xuseen ibnu cali iyo cabdullahi ibnu zubayr iyo cabdullahi ibnu cumar iyo raggaas ayaa arrinta ka biyo diiday marka xakam wuxuu rabaa inuu u qaado murwaan wuxuu rabaa marwan murwaan wuxuu rabaa inuu u qaado beecada yasiid loo qaado oo raggan uu beecayo dhiibaan wuu khudbadeeyey marka yasiid buu soo qaaday si beeca ugu qaado bacda abihi markuu abihii dhinto in laga dhigto khaliifo muslimiin laga dhigo marka cabduraxmaan ibnu abubakar baa wax yidhi hadal ku hadlay hadal diidma muujinaya ina yasiid uusan khaliifo uusan noqonayn faqaala marwaan baa odhanaya fakhuduuhu qabta ninkan xidha markaasuu intuu baxay buu cabdiraxmaan wuxuu galay eh, gurigii walaashay caaishuu galay walam yaqdiruu calayhi markaa way iska dhaafeen may soo qabaan raggii maarata in la yidhi soo qabta marwaan markaa wuxuu yidhi ina hada aladii anzala allahu fiihi ninkan waa ninka ilaahay kusoo dejiyey wuxuu sheegaya cabdiraxmaan ibn abubakar waa ninku ilaahay kusoo dejiyey waladii qaala liwaalidihi ufin lakuma atacidaanini aayaddan bay isaga kusoo degtay waa shaqi buu yidhi ninkan caisha marka waxay tidhi min waraa xijaab iyadoo dee gurigeedii ku dhowrsoon oo gadaasha daaha gadaashay ka hadashay waxay leedahay maa anzala allahu fiina shaya min alqur'aani ilaa ana allaha anzala cudrii ilaahay anaga reer abubakar daan nahay wax quraan naguma soo dejin baraacadii aniga maaragtay axaadiisda ifkiga layga bariga yeelay iyo cudurkayga lasoo dejiye mooyaane haddaan reer abubakar nahay wax kale naguma soo degan annaga riwaayad kale waxay leedahay caaisha waxay tidhi kadaba wallah marwaan been buu sheegay maa nasalat ha fiihi ani wiilkan walaalkay aayaddu kuma soo degin wafii riwaayad kalena waxay leedahay waxay tidhi wallahi ma ma anzalat ila ma unzilat ila fi fulan ibni fulan alfulaniy hebel hebel hebel oo reer hebel ay kusoo degtay markaa may markaa magaciisa may sheegin markaas waxay tii riwaayad kale waxay leedahay marka hore riwaayadan waxay leedahay magaciisa bay sheegtay qofkii kusoo degtay oo ninkan caaqe hooyadii iyo aabihii maaragtay ku dhagaha adkaa ee ku kufriyay diintii ay ugu yeedhayeen hebel hebel oo reer hebel ahaa bay tidhi riwaayad kalena waxay leedahay waxay tidhi low shi'tu an usamiihi la samaytu haddaan rabo inaan magacaabo ninkaa magaciisa waan sheegaya kii kusoo degtay walaalkay maaha ninka aayaddan kusoo degtay marka hadalka caaisha wuxuu tusayaa aayaddu inay kusoo degtay shaksi mucayan qof la yaqaan iyo labadiisi waalid laakiin magaciisa may kumay dhawaaqin lam tufsix can ismihi magaciisana de inagu hadda ma hayno qofkaas kusoo degtay ilaahay wuxuu maaragtay kitaabkiisa inoogu sheegay qisada labada waalid ee mu'miniinta ah iyo wiilkoodii kaafirka ahaa ee caaqa ahaa caasiga ahaa waxay ugu yeedhi jireen iimaankay ugu yeedhi jireen inuu ilaahay rumeeyo waxay ku boorin jireen arrinta iyada ah waxay xusuusin jireen ilaahay bay xusuusin jireen weynaantiisa iyo cadamadiisa fii qowlihimaa baynu ka fahamnay waylaka aamin ina wacda allaahi xaq wargaalnimadan ka hadho rumee rumee diintan xaq ah waxay kaloo weydiin jireen wiilkooda ilaahay waxay weydiisan jireen wiilkooda inuu hanuuniyo in kastay maaragtay saa ugu naseexayn jireen isagu maaragtay ixsaanka ay u sameynaya wuxuu ku qaabili jiray bilkufri waalcuquuq diidmo iyo madaxadayg iyo cisyaan iyo xadgudub hadal xunna wuu ku hadli jiray oo labada waalid uu ku odhan jiray wuxuu ku odhan jiray kelimatu uf uffin lakuma watu aayadda kuso aroortay waa kelmad aada uga fog macruufka iyo wanaagga iyadoo carabka ha ku fududaato xuruufteedana ha yaraato laakiin agga cinda xagga ilaahay agtiisa waa arrin ka weyn kelmad aada u weyn laba waalid in lagu yidhaahdo kumana habboona qof fidradiisu ay saliim tahay inuu waxaa ku hadlo labadiis waalid weliba kula hadlo qof akhlaaqdiisu toosan tahay inuu labadii waalid kula arrinta uf ku yidhaahdo maaha wuxuu leeyahay oo odhanaya markay yidhaahdaan war waa xaqa diintan aamin wuxuu leeyahay maa haada ilaa asaatiiru lawaliin waxaan waa sheeka baraley dadkii hore laga soo guuriyay buu leeyahay ee qur-aanku inkirsanya waad ujeedaa marka wuxuu mutaystay wiilkaas alcadaab alaliim cadaab xanuun badan iyo abaalmarin inuu ilaahay aakhira qaabo in lagu abaalmariyo maxaan ka faa'iidaysanaynaa maxaa duruusa ku jira qisadan wiilkan kaafirka iyo labadiisa waalid waxaa ku jiro duruusa cuquuqa waxa la yidhahdo ama waalidka lagu caasiyo waa min alkabaa'ir waxaa kasii daran marka cuquuqa noqdo diincaaq diinta ilahay ku noqdo qaadanba waayaba kasii daran gabadhan muminada qisadeeda marka waxaan ku arkaynaa inaan ka baranaynaa in marka waalid kale la hadlayo si wacan loola khitaabo hadal fiican lagu yidhaahdo waxaan kaloo ka baranaa ilmaha in lagu tarbiyadeeyo hadal wanaagsan in waalidkood kula hadlaan iyagoo yararba lagu sii bilaabo iyagoo yar markaa waxaas la baro lagu tarbiyeeyo inaan la fududaysan alfaaday ku hadlayaan hadday ay qaar xun ku jiraan sida ufoo kale haddii laga maqlo in laga reebo waxaa kaloo aragnaa ma aragtay inay waajib tahay ilmaha in wax la baro oo arkaanuul iimaanka iyo kufriga xumaantiisa loo sheego arkaanul iimaanka la baro kufriga iyo xumaantiisa iyo cudhixumadiisa loo sheego looga digo dabdarada ay sameynayaan ku hadlayaan iyo ta'afuf calal waalideyn inay labada waalid uf ku yidhaahdaan waa arrin ku tusaysa juxuud iyo kufur tusaysa iyo madaxadayg waxaa kaloo layska rabo hooyadu inay ku dadaasho ilmaheeda ay barto xaqa ay barto ayayna tusaysaa iyadaa nasiixa lagu leeyahay iyadii maaragtay waxay waalidan isaga waalidka waxaa lagu leeyahay inuu qofkii u naseexeeyo inuu xaqii baro inuu uu inuu maaragtay u toosiyo isku dayo oo ilaahay ku xidho oo diinta maaragtay uu baro laakiin qofka maxruumka ilaahay khayr ugu talagelin waxaasoo dhan ma anfacayaan qofka u naseexaynaya naseexadiisu ma anfacayso qofka ku dadaalaya inuu hanuuno dadaalkiisuna ma anfacayo marka arrintaas waxa weeyaan waxay kutusaa oo kale suul caaqibat alkibir kibirku maaragtay inuu cidhibxun cidhibxun uu maaragtay ku dambayn doono qofka kibra ayay kutusaysaa marka isagu markuu waalidkii diinta inuu qaato diiday labadii waalid ku dhaga adeegay sanka ka taagay arrintaa ka kibray ilaahay maaragtay wuxuu mudnaaba ku abaalmariyey dacwada iyada waa layska rabaa qofka in loogu yeedho adigoo dacwadaa dadka ugu yeedhaysid ama hala qaato ama yaan la qaadan ajarkaaga waad leedahay dacwada markaad fudunaysa adigu naftaada diinta ku dhaqdid dadkan ugu yeedhid ajar badan baad xagga ilahay ka helaysaa ilahay inuu ka aqbalna dacwada waa laga yaabay ducada iyo dacwadaad fudinaysid laakiin qaar hadday kasan taagaan qofka dee ku khasaaray isagu waa ki maaratay xaqa diiday laakiin qofkii xaqa dadka ugu yeadhay habal la qaadan waaye isaga waajibkiisa ugu gutay ducadana waxay ku dambaynaysaa ducadaadu marna kaa khasaari mayso saddex midun baad ka helaysaa in ilaahay kuu soo dedejiyo dacwadaadii aad saad rabtay ayaad hesho waxaad ku ducaysanaysa ilahay ku kuu fuliyo ilaahay ku maaragtay kuu qoro kuu qadaro inuu ilaahay kugu kaydiyo aakhiro aad hesho ducadaadii adduunkaba iyan kugu soo degdegin iyo in ilaahay maarata uu kaaga duuwo dhibaato kaloo kugu dhici lahayd ilaahay ducadaas maaratay darteed uu kaaga maaratay kaaga qabto maaratay kaaga leexiyo waxaan kaloo arrinta ka fahmaynaa laba sifadood inay aada u xun yihiin oo qofka haddii maarata ay ku dhacaan labadaas sifo waxaa weeyaan ama labadaas tilmaamood alkibr walxasad qofka haddii labadaas qalbigiisa laga helo labadu waa amraadul qalbi weeyaan haddii qalbigiisa labadaas ku jiraan ama isla wen yaho kibro ama dadka khayrka maarata ilaahay uu siiyey uu ka xumaado oo ka gubto oo xaasido waa laba sifo aada u xunxun oo qofka muslimka inuu ka dheeraado ay mudan tahay inta badan baadinimadu labadaasi ka timaadaaba ama xasadkay ka timaadaa ama kibirka ama labadooda wada jiray ka timaadaa sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay raxmatullahi caleyh alqalbu laa yadkhuluhu xaqaa'iqu liimaani ida kaana fiihi maa yunajisu min alkibri walxasad qalbigu wuxuu leeyahay iimaanka dhabtii ma gelayo hadduu qalbigaas uu ku jiro wax xumaynaya wasakhaynaya oo ah kibir iyo xasad marka waxaan leenahay allahuma ina nacuudu bika min alkibri walxasad baan leenahay allahuma aamiin suuratu maxamed ayaan soo gaarhnay maqaasideeda suuradda waxaa ka mid a altarqiibu fi ljihaadi fi sabiili illah wa qitaali lmushrikiin wa qitaalu lmushrikiin wa kasri shawkatihim in nimankaa la baabi'iyo awoodooda dhulka la dhigo iyo in la caddeeyo waxay ku dambaynayaan kufaartu iyo mushrikiintu inay caaqiba xun aakhiro u jirto adduunkana lagu cadaabayo gacmaha ujainta lagu cadaabayo aakhirana cadaab weyne ka dambeeyo waxay kaladu suuraddu idaha ka faydaysaa axwaal almunaafiqiin iyo tilmaamahooda wataxdiiru minhum iyo in laga digtoonaada nimanka munaafiqiinta le suurat maxamed ka hadlaysaa suuradda markaa qisooyin dumar ku saabsan kuma soo aroorin laakiin waa suuradda mudan in lagu tadaburo aayaadkeeda la akhriyo oo maaragtay laga dheeraado sifooyinka munaafiqiinta lagu yaqaanana laga fogaado gaaladana meel la saaro ay ka hadlaysaa suuraddu suuratu alfatx haddaynu u nimaadno maqaasideeda waxaa ka mid a in nabiga loogu bishaareeyey iyo asaab iyo saxaabadiisa bishaarooyin badan iyadana in waxaa lagu tacriifiyey lagu sheegay munaafiqiinta iyo kaafiriinta iyo xaqiiqadooda waxay tahay labadaa qolo munaafiqiinta iyo kaafiriinta aayaddu waxay kaloo suuraddu waxay kaloo caddaysay qaar badan oo ka mid a madaahirta iyo fadliga ilaahay iyo raxmadiisa bicibaadihi si ugu naxariisto muminiinta suuraddan waxay kusoo degtay nabiy llahi maxamed waxay kusoo degtay sala alla alay slam markii xudaybiya laga soo laabtay ama waxaa loo yaqaanay sulxu xudaybiya laga soo laabtay bishaarooyin badan bayna suuraddu nabiga loogu ballan qaadayo saxaabadiisa waana dhaboobeen suuraddaasna wax qisooyin dumara kuma iman oo gaar ah suurat alxujuraat suurat alxujuraat iyaduna waxaa maqaasideeda ka mid a muslimiinta ama muminiinta in lagu toosiyo lagu hanuuniyo makaarim alakhlaaq suurat alakhlaaq wey suuraddu ilaahay maarata sidii loo weyneyn lahaa looga xishoon lahaa loo qiri lahaa cadamadiisa baa suuradda ku sugan rasuulka sidii loola dhaqmi lahaa loo ixtiraami lahaa ayaa ku sugan sala allahu alay wasalam muminiinta sidii loola dhaqmi lahaa iyadana suuraddu way ishaartay way taabatay suuradda laakiin qisooyin dumar ku saabsan oo gaara kuma soo aroorin sidoo kale suuratu qaaf kuma soo aroorin maxaa la yihahda qisooyin dumar khuseeya iyadana intaasaan kaga gudbina insha allah juska la yihahda jusu daariyaat qisooyin dumar kuma soo aroorin ilaa qisada dee umul isxaaq xaaskii nabiyullah ibraahim oo soo noqotay marka hore uga soo hadalnay mooyaane qisooyin cusub kuma soo aroorin waxaan isla soo gaarnay markaa mar haddaynu juskii daariyaat aynu hal qisaa kusoo aroortay iyadana hore uga soo sheekaynay oo ah qisadii saara ama xaaskii nabiyullahi ibraahim calayhi salaam juskaa waan kasoo gudubnay hadda waxaan joognaa suurad almujaadila suuraddan waxaa ku soo aroortay laba qiso ama juskan dheh laba qisa kusoo aroortay gabadhii mujaadila iyo qisadii ka sheekeynaysay caaisha iyo xafsa radia allahu canhumaa qisada hore waa suura qisada mujaadilada weeye gabadhaas qisada kalena waxay ku timi suuratu taxriim bay ku timi oo juskan ku jirta haddaynu ka bilowno qisatu almujaadila inahaa qisadana waxay tahay qisadii waxaa weye gabadhi loo yaqaano khawla bintu thaclaba ba gabadhaa la odhan jiray waa gabadh saxaabiyada nabi ninkeeday ka soo ashkatootay oo la odhan jiray aws binu saamit radia allahu can nebigii usoo ashkatootay arrinteedana waxaa kusoo degay awaa'ilu suurat lmujaadila qaybaha qaybta hore ee suurat lmujaadila ama suuratu qadsamax ka mid ayaa kusoo degtay xuskeedu wuxuu ku yimi suurat lmujaadila hal meeloo keliya ku yimi fii mowdicin waaxid buu ku yimi suurado kale laguma sheegin gabadha qisada ilaa suuratu qadsamac mooyaane aayaadkan baa lagu xusay qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير آية كواد مقاصد سورة دوحة كمدة بيان حكم الظهار إنكم إنه كل هذا حاس كيسة أنت أنت علي كظهر أمي أنت إني واحد شراء هين بعد اللي إني تهي وأرن جاهلية اللي قلنا شراء أي هيد إسلام كانوا ماشي كصاري سورة دوحة كلو كسو أرورتي in la in la fadeexeeyo oo la ceebeeyo la dhaleeceeyo almunaafiqiin oo baadinimadana la caddeeyo aqwaashooda baadilka iyo hadallooda baadilka la caddeeyo afcaashoodana foosha xunna iyadana la sheego waxaa kaloo suuradda kusoo aroortay qaar ka mid a aadaabta ama dhaqanka wanaagsan ay waajib ku tahay qofka mu'minka inuu ku tilmaanaado haddaynu soo gaabinno qisada khawla ama almujaadila gabadha haddaynu soo qaadanno warkeeda iyo khawlatu binti thaclaba magaceeda magacaasa la yidhaahdaa oo gabadh ansaariyada reer ansaaryada waa xaaskii saxaabiga la yidhaahdo aws ibnu saamit alansaari radia allahu can in magaceeda la gartana magaceeda waa la sheegay magaceeda in la garto ama in maaragtay waxaa laga yaabaa in magaceeda in la sheego ay qur-aanka hadda kuma magaceeda lama sheegin lakin waxaa lagu sheegay in magaceeda la sheego waxaa ku jirta maziye gaaraa ku jirta qur-aanka horta waxuu inoo sheegay qisadeedu inoo sheegay laakiin magaceeda kuma dhawaaqin suuraddiina waxaa loo bixiyey suurat lmujaadila gabadhii doodaysay maxaa loogu bixiyey limujaaladooday la doodaysay rasuululah sal ly slam marka waxaa sharafa ku filan qur-aanka in lagu xusay gabadhaas in qur-aanka lagu xusa sharafay u tahay can caaishata qaalat can caaishata radi allahu canha qaalat tabaaraka aladii wasaca samcuhu wasica samcuhu kula shay waxaa khayr oo dhan ku dhan yahay khayrkiisu weyn yahay oo sarreeya ilaahi maqalkiisu wuu koobay wax kasta waxa ka qarsoona aynan jirin wax kasta meel kasta ka dhaceen waqti kastoo dhacaan maqlayo waxba ka qarsoonayn waxay leedahay caaisha inii la asmacu kalaama khawla bintu thaclaba wa yakhfaa calaya bacduh markay nabiga la hadlaysay hadalkeeda qaar bay soo gaarhgaarayay igu soo duldulayay qaarna maba maqlayn anuu intaa u jira hal guri aan wada joogno waya tashtaki zawjaha ilaa rasuulillah iyadoo ninkaa uga ashkatoon nabiga uga ashkatoonaysa ninkooda ka ashkatoonaysa radia allahu canha iyadoo odhanaysaan maqli bay caisha leedahay akala shabaabi wanahartu lahu baطnii xataa idaa kabirt wanqadaca lahu waladii daahara minii waxay leedahay gabadhu ninkan dhallinyaradeenibu dhallinyaradeenibu isagaa isoo baabiiyey calooshaydan ilmaan uga dhalo wau furay ilmaan u fidiyey badnigayga calooshana maartay de ilmo iga hela bay leedahay ninkanu laakiin markaan weynaado daan noqday oo dhashta iga joogsatay wuxuu igu yidhi anti calaya ka dahri ummi sida hooyadoo kale iga xaaraamsantay waa arrin aan islaamku banaanayn oo arrintan baa laga hadlay suuraddu ka hadashay waxay leedahay gabadhu markaa allahuma inii ashku ilayk bay leedahay qaalat caaisha waxay tidhi radi allahu canha famaa barixat xataa nazala jibriilu calayhi asalaam bi haaulaai alaayaat meeshiiba gabadhii kama kicin isla markiiba aayaadkana yaa soo degay nabiyullahi jibriil baa waxyiga loo soo dhiibay qad samica allahu qowla alatii aayaadkaas qad samica allahu baa soo degtay aayaddeeda hore fastajaaba allahu tacaala shakwaaha ilaahay maaratay wuu aqbalay shakwadeedii u ashkatootay wa jacala laha farajan bima sharacahu lizawji min kafaarati adihaar litacuuda ilaa cishrati zawjiha kamaa kaanat macah waxaa soo degtay markiiba aayaadkaas ilahay warkeedii gabadha wuu yeelay iyo dacwadeedii ilahay faraj buu u furay sharcigiisa waxaa loo sharciyeeyey gabadhaas oo aayaadku ay ka hadleen sawjku inuu kafaaro guto oo hadalku ku hadlay kafaaro guto gabadhuna markaa ay usoo noqoto gurigeedii ayuuna wada noolaadaan baa meesha ka soo baxday wuxuu ka hadlaynaa iska yihiin inuu ka kafaaro guto laakiin ayan saas gabadhu xaaraan kaga noqonayn sidii hooyada ayan ka noqonayn bay aayaadu cadday aayaddu caddaysay duruusta ku jirta ama cibrada ku jirta aan ka qaadanayno qisada gabadhan khawla bintu thaclaba waxaa ka mid ah inaad xaqa ku doodo waa bannaan tahay inaad dulmi lagugu hayo oo xaqaaga la duudsiiyo inaad doodo doodu markan way bannaan tahay jidaalku waa bannaan yahay gabadha muslimadana ninkeeda ka ashkatootana oo xaakimka qofka markaa ummadda muslimada hogaaminaya iyo maqaadiga ay u ashkatoonana u ashkatootana hadduu dulmi ku dhaco gabadhaas waxaa xaq u leedahay inay xaq bay leedahay oo islaamka u kafaalo qaaday oo dee qofkan ragga ama ninkeeda dulmiyaya dee lagu sii dayn maayo xaq bay leedahay gabadhu waxaa kaloo alkaan waga muuqata raxmadda ilaahay ama raxmat lislaam dheh allatii tajcalu makhrajan fi mili hadihi alma'aasiq dhibtan oo kale markay dhacdo islaamku makhraj iyo dariiqo looga gudbo ayaanu islaamka ka helaynaa weliba waxaan raadinaya makhraj sharci baa la raadinayaa iyadoo la adeegsanaya fiqh wa basiira sidoo kale saxaabadu ridwaanullaahi calayhim dhexdooda waxaa ka dhici jiray arrimahan oo kale iyaga iyo xaasaskooda way isqaban jireen khilaafaad baa iman jiray waxaa iman jirtay in xoogaa dhib ka timaado dhibaa dhici jirtay arrintaasu arrin qariiba saxaabada dhexdooda may ahayn usarkii ama qosaskii saxaabada arrintaasu arrin qariiba kuma ahayn wax iska dhici jiray bay ahayd caadiya oo dadku inay isqabtaan waxaa weeye waxay noloshay ka mid tahay basharka ka mid tahay laakiin mucaajada sidii loo xalin lahaa arrintaas waxay ahayd oo ku xalin jireen wifqa shareeca shareecadu wax qabtay iyo dhibaatooyinkooda ku xalin jireen wax dhexmara iyaga reerahooda iyo sida marba khayrku ku jiro ayay arrinta u xalin jireen gabadhaa mujaadila loo bixiyey ama khawla la odhan jiray ninkeeda umay qaadan wixiqada iyo calool xumo iyo madaxadayg midna iyo inay ka argoosato midna may rabin bal waxay ahayd mid u naxariisanaysa ninkeeda waxaanu ku dhacay inuu ka noqdo oo bal xaqa la tuso bay rabtay inkastoo aada u dhibay oo si aan ficno ula dhaqmay oo tasarufaadkiisa ama dhaqankiisa ayay ka dhibsatay marka labada qof wax kastoo dhex mara meesha kama kama suulayso maarata mawadadii iyo raxmadii ilaahay uu ku sheegay diintiisa iyo qur-aankiisa waa inay labada qof mar kastaba maarata xaqa maarata ayan ka gudbin ayna dhowraan wixii uu mudnaa qoyska uu mudnaa oo ahaa in la wada noolaado oo si fiican loo wada noolaado oo wixii wasaawisa ee soo dhexgala shareecada loola noqdo qisada markaan ka hadlayno gabadha muuminadda waxay ogaanaysaa shareecada ilaahay inay nolosheeda inay shareecadu gabadha xukumayso gabadha muuminadda nolosheeda waxaa waxaa xukumaya ee xaqeeda siinaya ee iyadana hadday dulmi ku dhacdo ka qabanaya waa waa shareecada ilaahay weeyaan waxa xalinaya calaaqaadkeeda ama xidhiidhka iyadiiyo ninkeeda waxa xalinaya waa shareecada weeye meel kale lala aadi maayo jacaylka iyo raxmadda iyo wada noolaanshaha fiican oo si wacan loo wada noolaadana waa asal taasaa asala taasaa asala waxaynu markaan u gudbaynaa qisatu caaisha radi allahu canha iyo qisatu xafsa labadaa hooyo ee muminiinta hooyooyinka mumininta ka mid ah qisadooda ayaan iyadana hadda ka hadlayna insha allahu tacaala qisada caaisha iyo xafsa radia allahu canhumaa qur-aanka hal meel bay ku soo arooreen iyagoo wada jira ilahay wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axala allahu laka tabtaqii mardaata aswaajik wallahu gafuuru raxiim hada wsala allahu cala nabiyina mxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات